safarka shaqadan ku maqnayn oo ilaahay nabad kuwakaana keenay waxaan leenahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin annagu waxaan soo marnay safar dheer anigii waftigaan hoggaaminahayey oo ku saabsanaa shaqooyin aan u aadnay dowladaha dariska nahay gaar ahaan dowladda etoobiya iyo kenya waxyaalahan ka soo hadalnayna oo igu bannaayeen arrimaha amniga iyo sugidda amniga iyo dhulkii maqnaa ee shabaabka uu naga haystay gaar ahaan gobolka jubbada dhexe degmada baardheere jamaame iyo xagar ay ka mid yihiin sidii cadowga lagu xodhan lahaa hadday ahaan lahayd iyo iskaashiga aan la leenahay dowladaha dariska ah oon iska kaalmaysanayna dhinacyaha amniga iyo waxyaalaha la midka ah waxaan dhihi karnaa waxay ku soo dhammaatay guul iyo farxad iyo reerayn waxaan leenahay dowlad goboleedka jubbaland waxay gaartay guul aad iyo aad u fara badan hadday noqon lahayd siyaasadda dibadda midda amniga iyo mid walba waxaan dhihi karnaa insha allahu tacaala jubbaland way talabsataan dhihi karnaa insha allahu nabad buu ilaah iskuulkaana keenay si fiican bay howlihii u soo dhammaadeen waxaan filahayaa markaan in loo jeesan doono ama loo talabsan doono dhinacii dhammaystirkii howlihii dhidhimanaa iyo u diyaargarowgii waxyaalaha qabyada naga ahaa intaas haddaan dulmar ka dhigo safarkii dheeraa aan soo marnay iyo guulihii uu ku soo dhammaaday waxaan rabay inaan ka hadlo insha allahu tacaala siay horeba uga hadleen dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiinteeda oo ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirrada iyo xubnaha kala duwan insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa qabanno wax la yidhahdo loojinkii ama iclaamintii ama madalayntii maxaa la yidhahdaa dhis madalayntii ama iclaamintii baarlamaanka ay yeelan lahayd jubbaland inaan qabanno hadduu ilaahay loojinkaas ama iclaaminta bishaan aan ku jirno ee janawari labaatankeeda hadduu ilaah yidhaahdo oo ku beegan maalintii talaada hortannada insha allahu tacaala inaan u sheegno dadweynaha reer jubbaland meel kastoo joogaan oo caadaysta inay yidhaahdaan jubbaland uma uma dan laha inay baarlamaan dhisato uma socdaan inay baarlamaan dhisato waxaan u xaqiijinaynaa inaan loojinkii ama loojinki qaban doonno labaatanka bishaan oo ku beegan maalinta talaada hortannada ah afar beri baan naga xintaan uga leenahay hadduu ilaah yidhaahdo sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka soomaaliya inay si buuxda uga soo qabdasho maalintaas iyada ah wafti ballaaran ay u soo dirsato dowladda jamhuuiyadda federaalka soomaaliya saas in la eg beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay nagala soo qayb gasho oo ay ugu horrayso un-ta oo uu wakiil ka yahay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsa arrimaha soomaaliya nicolas key midowda africa inay naga soo qayb galaan baan ka codsanaynaa urur goboleedka igad inay naga soo qayb galaan baan codsanaynaa ilahay idankii dowladaha reer yurub inay ka soo qayb galaan baan codsanaynaa iyo dhammaan dadka soomaaliya daneeyo inay bisha labaatankeeda markaan qabanayna iclaaminta ama loojinka baarlamaanka inay nagala soo wada qayb galaan baan dambeesha caalamkana ugu baaqaynaa intaasna waxaa weeye madashii iyo iclaaminta golaha baarlamaanka aan qaban lahayn insha allahu tacaala waxaan rabay inaan ka hadlo insha allahu tacaala haddaan nimid annaga dowladdana isiin shaqaynaysay madaxweynahana insha allahu si deg deg ah buu ku imaan doonaa madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirrada ururada bulshada waxaan idinkaga mahad celinaynaa shaqada aad sii hayseen haddaan isu nimid waxaan rabnaa inaan xoogga saarno oon u sheegaynaa bulshaweynta reer jubbaland dalka gudihiisa iyo dabaddiisa marka koowaad sugidda amniga sugidda amniga ama amniga magaalada kismaayo gudaheed ha ahaado ama amniga guud ee jubbaland ha ahaado iyo soo celinta gobolladii maqnaa waxaa weeye warxuma tashiilka iyo waxyaalaha isdhex marahayo inay halkaas ku ekaan doonaan baan u malaynaynaa u jeesan doonno sidii aan markaan ugu diyaargaloobahayn dhisidii baarlamaanka iyo dhammaystirka waxyaalaha naga dhimanaa insha allahu tacaala qodobka kaleto oo aan raba inaan ka hadla waxaa weeye waxaa jira jubbaland cadow badan bay leedahay waxaad u malaysaa insha allahu tacaala mar walba inay sameeyaan cadowga jubbaland waxyaala aan salira toona lahayn maxaa ka mid ah waxay ka hadlaan websaydyada ama idaacadaha ama waxyaalaha muxuu ahaa warbaahinta la yidhahdo oo laisla dhex maro war aan saliraad lahayn waxaan u xaqiijinaynaa madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku maqnaa shaqo wuxuuna ugu maqnaa jubbaland waana yimid madaxweyne ku-xigeenkii waa carooday waa fakaday waa baxsaday waxaan dhihi karnaa war xumatashiil weeye iyo dadkaan jubbaland waxaasna waxba kama jiraan baan leenahay reer jubbaland waan u soo noqonnay waan isu nimid waxaan u diyaargaroobaynaa inaan gacmaha isqabsanno inaan walaalowno in cadowga gudaha ku jiro iyo midka dibadda ku jiro aan wax ka wada qabanno hadduu ilaa yidhaahdo insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabaynahaya baaq aan u dirahayo soomaali weyn gaar ahaan dadka reer jubbaland jubbaland waxay soo mari lahayd oo dhib ah way soo martay markaan wixii ka dambeeyey waxay u gudbi doontaa waxaan leenahay midka naga maqan waa u yeeraynaa midka naga yara waxaysan waa u yeeraynaa dhammaan waxaan leenahay jubbaland horay u talaabsatay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland waa inay iskugu yimaadaan halkan oo ay wax wada qabsadaan insha allahu tacaala waanu guulaysannay waanu guulaysan doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu